alxamdu lilah wsalaatu wasalaamu calaa rasuuli illaahi wacalaa aalihi wasaxbih waman ihtadaa bihadyihi ilaa yowmi اddiin darsigeena maanta waxa uu ka bilaabmayaa maa yafcalu waxa uu sameynaya man ra-a qofka arka aru'ya riyo aw ilxulma ama dhadhabarka riyada nooceeda xun ayaa rasuulku calayhi salaatu wasalaam magaca alxulmi uu bixiyey iyadoo magaca aru'ya marka horeba uu yahay magac ay wadaagaan ta wanaagsan iyo ta xun laakiin si gaara ayaa xulmiga rasuulku wuxuu ugu magacaabay riyada aan wanaagsanayn yanfuthu waa tufayaa can yasaarihi dhinaciisa bidix halaathan saddex jeer ayuu u tufayaa yastaciidu waa magan gelayaa billaahi ilaahi buu magan gelayaa min ashayطaani buu ka magan gelayaa wa min shari ma iyo shaygii sharkiisa ra-a uu arkay oo ah riyada xun halaatha maraatin saddex jeer laa yuxadidu biha ugu warrami maayo axadan qofnaba ugu warrami maayo markaa saddex arrimood ayuu sheegay sheekhu inuu sameynayo qofka riya aan wanaagsaneyn arkaa arrinta koowaad waxay tahay inuu dhinaciisa bidix uu tufo saddex jeer faidaa ra-a axadukum shay-an yakrahu falyanfut can yasaarihi halaatha maraat ida stayqada buri rasuulku marka midkiin uu ku riyoodo riyo uu dhibsanaayo saddex jeer xagga bidixa u tufo marka uu soo toof soo tooso arrinta labaad waa inuu ilaahay magan galo tacuud billahi min shariha acuudu billahi min shari hadihi ru'ya ilaahay baan ka magan gelayaa riyadan sharkeeda waa inuu yidhaahdo fa inahaa lan tadurahu buuri rasuulku hadduu sidaa sameeyo riyadaa xumi dhibi mayso arrinta saddexaadna waxay tahay cidna inaanu u sheegin riyadaa xun ee u arkay oo rasuulku wuxuu yihi wain ra-aa maa yakrahu falaa yuxadid bihi hadduu arko wuxuu karaahiyeysanaayo cidna yaanu ugu waramin oo aanu u sheegin waayo sababtu maxay tahay cidna aanu ugu sheegahayn waxaa dhici karta ciddaasi inay riyada ay fasirto oo sidaa dee ka muuqata uun daahirkeeda sharke xunun ay ku fasirto riyadana haddii la fasiro had iyo jaraale sida loo fasiray ayay u dhacdaa marka in fasiritaankeeda lagu degdega maaha wuxuu rasuulku tilmaamay calayhi salaatu wasalaam riyadu inay ku xidhan tahay calaa rijli taa'irin shimbir lugtii inay ka laalaado marka la fasiro markaa in ay dhacdo yataxawalu waa iska rogayaa can janbihi dhinaciisa aladii kaasoo kaana caleyhi uu jiifay oo marka uu soo toosay dee riyadaa xumi ay toosisay dhinacii uu u jiifay waa inuu iska rogo oo rasuulka ahi wala yataxawal can janbi aladi kaana caleyh yaquumu wuu kacayaa oo yusalli waa tukanayaa in araada dalik haddii uu doono inuu tukado rasuulka yihi falyaqum falyusalli ha kaco oo ha tukado markaa salaadaasi waajibkuma aha waa sunne laakiin mar hadduu hurdadii ka kacay goortuna markaa habeennimo ay taho salaatu leyl ay suurtagal tahay mar hadduu kolleyba toosay fursada ha ka faa'iidaysta weeyaan macnaheeda ducaau qunuuti lwitr witriga ama salaada witrigaa qunuudeeda ducadii lagu ducaysanayey wuxuu odhanayaa allaahuma ya allahu ilaahay ou ihdinii hanuuni fii man hadayta kuwaad hanuunisay igu dar fii jumlati man hadayta wacaafini ilaahw ibadbaadi oo dhib oo dhan iga badbaadi fii man caafayta e fii jumlati man caafayt adoo igu daraaya kuwaad caafiyada siisay watawallanii ilaahw iga weli dhigo fii man tawallayta oo igu dar kuwa aada weliga ka dhigatay ee bimacnaa aada jeceshahay ee aada u gargaarayso ee aada xifdinayso aada ilaalinayso ee arrinkooda iyo taladooda aada sida waxa weeyaan u fiican aada ugu maamulayso wa baarik lii ilaahu ii barakee fiima actayta waxaad isiisay oo cilmiya oo camala oo maala oo walada oo waktiya wax allaale waxaad isiisay ilaahu ii barakee waqini ilaahu iga badbaadi shara maa shay sharkii qadayta aada xukunto bimacnaa aada qadartay fa inaka adigu taqdii adiga ayaa wax qadara oo wax xukuma waxaad qadartay aada xukunto ayuun baana caalaman ka dhacaya walaa yuqdaa caleyk cid adiga wax kugu xukumtaa ma jirto oo wax kugu waajibin karta ama cid xukumkaaga ka daba tegi karta inahu arrin wuxuu yahay laa yadilu ma dulloobo man waalayta kaad adigu xidhiidhiso ee aada jecesho aada ilaalinayso ee aad aada xifdinayso macnaa aakhiro ma dulloobo oo aakhiro dee jannada iyo ilaahay raalliaashihiisa ayuu helayaa dulliga aakhiro horta waa ka badbaadaya ka ilaahay weli waa ah haddii adduunyada markaa la imtixaamo oo dee cadow lagu salido oo dhibaatooyin ay soo gaadhaanna taasi dee waa dulli mu daahirka iyo muuqaalka guud marka laga ega ayuun bay dulli tahay laakiin fi lxaqiiqa waxa weeyaan waa korayn waana cizo miduu ku helayo ilaahay subxaana watacaala agtiisa iyo addoomaha ilaahay subxaana watacaala ee wanaagsan agtooda walaa yacizu ma cizoobo oo sharaf ma helo man caadayta ka aada colaadiso dee dulli ayaa fuulaya aakhiro dulli ayaa dusha ka fuulaya adduunyada waxa weyaan inta la joogana dee haddii naciim iyo mulki iyo waxyaabahaasi adduunyada uu ku helo xaqiiqa ahaan waa dullaysanya ilaahay subxaana watacaala agtiisa addoomaha ilaahay wanaagsan agtoodana waa dullaysan yahay waayo iyagoo adduunye iyo iyo madaxtinimo iyo waxaa waxba kuma qiimeeyaan waxay wax ku qiimeeyaan toosnaanta addoonka iyo kasoo bixitaanka uu ka soo baxo ilaahay subxaana watacaala awaamirtiisa tabaaragta ilaahay waad barako badnaatay rabbana yaa rabbana watacaalayta waad sarraysayo sifaadka naqsiga oo dhan waad ka sarraysay khalqigaaga iyo addoomahaagana waad ka sarraysaa marka waa ducaau alwitri waxaanu rasuulku baray alxasan ibnu cali radia allahu canhu ducadana markaa lama joogteynayo witriga mararka qaarkoodna waa lala imanaya mararka qaarkoodna waa la iska daynaya waayo rasuulku calayhi salaatu wasalaam muu joogteyn oo witri kasta inuu qunuudi jiray saxaabadu may soo naqlin allahuma ya allahu ilaahu inii acuudu waxaan magan gelayaa biridaaka baan magan gelayaa manaa ducada witriga ayay kamid tahy raalli ahaanshahagaan magan gelayaa min sakhatika baan ka magan gelayaa cadhadaada wa bimucaafaatika baan ayaan magan gelayaa badbaadintaada oo iyo cafiskaaga oo min cuquubatika ciqaabkaaga aan ka magan gelaya wa acuudu waan magan gelayaa bika adigaan magan gelayaayo minka adigaanan ayaanan adiga kaa magan gelaya oo cidda la magan gelaya cidda laga magan gelayaaba waa ilaahay subxaana watacaala oo ilaahay ciqaabkiisa iyo cadhadiisa iyo aqdaartiisa waa xanuujisa cid kaloo dee lagaga magan galo wax ka qaban kartaa ma jirto isaga mooyaane laa uxsii koobi kari maayo hanaan ammaan caleyka adiga aan ku ammaano anta adigu kamaa atnayta sidii baa tahay aad u ammaantay calaa nafsika naftaada wa xadiidu cali bin abi aalib radia allahu canhu horena waa inoo soo maro markaa sharaxiisa wax ka mida hore ayaynuu sheegnay waxaa ka mida adciyadaasi la akriyaayo fii qunuuti lwitri oo intaa xadiidka xasan ibni cali kusoo aroortay oo qura in lagu joojiyaa waajib maaha oo waa laga badin karaa oo saxaabada ayay ka soo aroortay inay ka badiyeen waxaa ka mida inuu ihaa qofka tukanaya salaatulwitri tukanaya hadduu doono inuu qunuudo allahuma ya allahu ilaahu iyaaka adigoo qor ayaanu nacbudu caabudeyna walaka adigoo qor ayaanu nusalli u tukanaynaa wanasjudu aan u sujuudeyna markaa sujuudu salaada ayay ka mid tahay laakiin gooni ayaa loo saaro loo sheegay fadliga iyo sharafta ay leedahay awgeed wa ilayka nascaa xaggaagaanu ilaah u sacyeynaan u ordeynaa wanaxfidu ns wanusaaricu waan u degdegaynaa narju waxaanu rajaynaa raxmataka naxariistaada wanakhshaa waxaanu ka baqanaynaa cadaabaka oo waxaanu ku noolnahay beyna alkhawfi waalrajaa baqe iyo rajo dhexdood baanu ku noolnay ina cadaabaka cadaabkaagu bilkaafiriina kuwa gaalada mulxaqun mid la haleeshiye weeye waa dunya aakhare aakhiraba ilaahay cadaabkiisa ayay u bandhigan yihin allahuma ya allahu ilaahu inaa anagu nastaciinuka waanu ku kaashanaynaa wanastakfiruk oo dembi dhaaf baanu ku weydiisanaynaa wanutni waa ammaanaynaa caleyka adiga waa kugu ammaanaynaa alkhayra wanaag oo dhan walaa nakfuruk nicamkaagana ka kufriyi mayno o ka gaaloobi mayno bal waanu ku rumaynaynaa nicamkana waanu ka mahadnaqaynaa wanu'minu waanu rumaynaynaa bika adiga wanakhdacu laka ilaah waanu kuu khuduucaynaa waa isu kaa dulaynaynaa wanakhlacu waa ka tegaynaa man yakfuruka ka kaa gaalooba bimacnaa waa jaraynaayo tirsan mayno waxba kasoo qaadi mayno marka cumar ibn khadaab radia allahu canhu ayaa ducadan ku ducaystay ee maaha waxa weeyaan duco uu rasuulku calayhi salaatu wasalaam uu ku ducaystay waxaana markaa dee ay tusinaysaa saxaabadu inaanay u arkahayn qunuudda witrigu inay tahay mid ku gaaban taa rasuulku alxasan ibni cali uu baray bal waxa weya la ducaysan karo lakin waa in la iska ilaaliya asajcu fi atakaluf fi ducaa inuu qofku takaluf sameeyo oo duco markaa aanu isagu aanu garanahayn oo uu soo xifdiye ama cid kale u kaga dayana inuu iska keen keeno iyo inuu ducada isku toos toosiyo oo kelmad qura ay ku wada ama xaraf qura ay ku wada dhammaato taasi khushuucdii ayaa meesha ay ka saareysaa in aada markaa loo dheereeyana dee waa in la iska ilaaliyo weeyi oo labadaba ahlucilmigu waxay idhaahdeen waa in laga digtoonaa ducada haddii aada u dheeraatana dadku waa karaayeysanayaano dee khushuucdii ayaa waxa weeyaan tegeysa addikru dikrigii lagu ducaysanayay caqiba salaami salaamo naqsiga dabadii min alwitri salaada witrigaa laga salaamo naqsado ama rabadaan ha noqoto ama wakti kaleba ha noqotee marka witriga uu dhameeyo wuxuu odhanayaa subxaana almelik waxaa xumaan ka nasahan allaha boqorkaa ee caalamka o dhan leh alquduus oo ah waxa weeyaan mid qadisan oo wanaag oo dhanna ku sifaysan xumaan oo dhanna ka fog halaaa maraatin saddex jeer buu saa odhanaya subxaana maliki اlquduus wاthaalitثatu marka saddexaadna yajharu biha waa la jahrayaa dhawaaq kor buu ugu dhawaaqaya wayamudu waa jiidayaa biha iyada waa ku jiidayaa sawtahu codkiisa wuxuu odhanaya subxaana maliki اlquduus subxaana maliki اlquduus marka saddexaad buu odhanaya subxaana maliki اlquduus yaquulu wuxuu odhanaya oo kale rabi اlmalaaئika malaaigta rabbigooda allaha ah wاruux malaku jibriilla allaha rabbi u ah malaaigtuu kamid yahe gooni waxaa loogu sheegay lifadlihi wa sharafihi wاruux waxaa kaloo lagu sheegay dee ruuxda qofka bani aadamkaa ku jirta ducaau lhami hamiga ama warwarka ducadii lagaga ducaysanayey iyo wاlxusni murugada marka alhamu wاlxusnu waa kala duwan yihiin oo culimada qaarkood ba waxdhan waa isku mid laakiin sida saxiixa waa kala duwan yihin oo hamigu waa murugada ka dhalata arrin aan weli dhicin qofku markaa uu filanayo inay dhacdo oo uu ka warwaraayo alxusnuna waa fiima qad waqaca waa arrinta dhacdayba murugada qofku uu ka murugoonayo laa shakana qofka qalbigiisa culays iyo raad weyn inay ku hayso raadkaasina uu usoo gudbaayo qofka dee jasadkiisa iyo xataa acmaashiisa lafteeda raadba arrintaasi ay ku yeelanaysa marka waa musiibo laga ducaysto warwarka iyo murugaduba waxaana lagaga ducaysanaya allahuma ya allahu ilaahayow inii anigu cabduka addoonkaagii baan ahay ibnu cabdika addoonkaaga ilmihiisii baan ahay ibnu amatika addoontaada ilmaheedii baan ahay naasiyatii foodeydu biyadika gacantaada ayay ku jirtaayo bimacnaa adiga ayaa imaamulo weeyi oo anigu mid ismaamulaya may maadin waxaa socda fiya maadin waxaa hore u dhacay oo hore u tegey oo fiya ay fii amri arrinkay ay ku dareeray xukunka xukunkaagii wax walba hore ayaad ilaah usii xukuntay oo dee arrimaha ee ku saabsan xukunkaagana cid markaa hor istaagi karto iga celin kartaa ma jirto cadlun waxaa cadaalad ah qadaa'uka xukunkaaga fiya aniga aad igu xukuntay as'aluka waxaan ku weydiisanaya markaa marka la akriyayo saa loo kala horeysin maayo sideeda ay kitaabka ugu taallaan loo akriyayahay laakiin dee macnaynta ayaa keensanaysa inaynu sidaa ukala horeysiino asaluka waxaan kugu baryayaa wax kugu weydiisanayaa bikulli ismin magac kastoo huwa isagu laka adiga kuu sugnaaday oo samayta biha aada ku magaa magacowday nafsaka ay daataka daatadaada aw anzalta wama aada ku soo dejisay fii kitaabika macnaa kutubtaada ama qur-aanka ha noqdo ama kutubtii horaba ha noqdee aw callamta wama aada bartay axadan axado min khalqiga khalqigaha kamida oo malaa'igta ama ambiyada kamida aw istaaharta bihi ama aada ku gaar yeeshay fii cilmi lgeybi geybka cilmigiisa cindaka agtaada aada ku reebtay oo aada agtaada ku gaar yeeshay an tajcala baan ku weydiisanaya inaad ka dhigto alqur'aana qur'aanka rabiica qalbii guga qalbigeyga macnaa waxaynu ogsoonnahay dee gugu marka uu doo ee dhulka uu doogoobo arrintaasi qofka qalbigiisu waa ku farxaa oo farxad iyo dee reynreyn iyo baraada ayuu ka qaadaa marka halka gugu dadka quluubtooda ugu jiro halka aniga qur-aanka ii geli oo qalbigeyga waxaad ka dhigtaa mid qur-aanka ku farxa oo qur-aanka inshiraax iyo sica iyo ballaadni ka qaada wa nuura sadri laabtayda mid nuuriya ilaahay oo qur-aanka ka dhig sidee ayaa markaa u nuurinayaa macanaa mid inshiraax iyo ballaadni laabtaydu ay ka qaado markaa qalbigu hadduu noqdo mid munsharixoo dee diiq cidhiidhi iyo culays aan dareemhayn laa shaka inuu yahay qalbi ilaahay uu nuuriyey wa jalaa xusni murugadayda mid fayda ilaahu qur-aanka ka dhig wadahaaba hamii warwarkana mid iga kaxeeya ilaahu qur-aanka ka dhig markaa marka hore addoonku waxa uu muujinayaa addoonnimada ilaahay addoon u yahay subxaana watacaala iyo arrinkiisu inuu ilaahay gacanta ugu jiro kadibna ilaahay wuxuu ugu tawasulayaa macnaa ugu dhowaanaya oo ku bar ku baryayaa magacyadiisa ilaahay magacyadiisuna markaa maaha kuwa maxsuura oo tiro ku kooban oo markuu rasuulku leeyay ina lilahi tiscata wa tisciina isma man axsaaha dakala aljanna xadiidkaa laga qaadamaya magacyada ilaahay sagaal iyo sagaashan qura inay yihiin laakiin sagaal iyo sagaashanka xadiidkan lagu sheegay waxay la gaar yihiin sifadaa ah qofka markaa kooba ee xifdiya ee macnahooda barta ee ku camal falaa inuu jannada gelayo laakiin ilaahay magacyadiisu waa fara badan yihiin oo xadiidkan baana taa loo daliishaday oo ilaahay magacyadiisa waxaa ka mida kuwo ilaahay kutubta uu kusoo dejiyey waxaa ka mida kuwo kutubtaba aan lagu soo dejinay ilaahay si gaara u baray cidda uu doonay khalqigiisa ka mida waxaa ka mida kuwo ilaahay cidba aanu barin oo cilmulgeybka uu ku daray oo ilaahay inuu ogyahay oo cid kaloo ogiba aanay jirin marka waxyaabaha hamiga oo ah warwarka iyo murugada kaxeeya ayaa ducadani ay ka mid tahay oo qur-aanka waxaa kaloo ynu ka faaidaysanaa qur-aanka kariimkaahi inuu yahay mid qalbiga farxad gelin karo oo murugada iyo warwarka waxa weyaan ka kaxayn kara laakiin waa qofka ilaahay subxaana watacaala uu uga dhigo qalbigiisuna dee qur-aanka uu usoo jeedo weeye wuxuu rasuulku yihi calayhi salaatu wasalaam xadiiska nihaayadiisa iyo gabagabadiisa wuxuu ku yidhi hadduu ducadaa ku ducaysto addoonku adhab allahu hamahu wa xusnahu ilaahay subxaana watacaala warwarka iyo murugada waa ka kaxeeya wa abdalahu makaanahu farajan waxaanu ilaahay ugu bedelaa faraj in murugada iyo warwarkaasi uu ka faydmo waxaa ka mida ducooyinka allahuma ya allahu ilaahayow inii acuudu bika waxaan kaa magan gelayaa min alhami warwarka iyo walxasan iyo xaaladaha adag oo alxasan haddii sidaas ayaa kitaabka ay ugu qoran tahay alxasan waa ashidda weeye alxusnu haddii la idhaahna waa murugada walcajzi baan ilaahu kaa magan gelaya awood darada iyo dacfiga walkasal iyo caajisnimada arrinta aan oo samayn karaa haddana naftaydu inay nashaad iyo firfircooni u weydo walbukli baan kaa magan gelaya bakhayltinimada iyo waljubni fulaynimada wadalaci dayni daynta iyo gashiga qaloociisa iyo adaygiisa iyo culayskiisaan ilaahu kaa magan gelaya wa galabati rijaali raggu inay iga qaalib noqdaan oo ay jileecsadaan ayaan ilaahay kaa magan gelayaa macanaa markaa dee mid daciifa aan noqdo marka ducadan iyaduna waxay koobsatay inuu addoonku ilaahay ka magan galay warwarka iyo murugada iyo inuu ilaahay ka magan galay sifaad kale oon wanaagsanayno dacfiga iyo kasalka oo caajisnimadia iyo bakhayltinimada iyo fulaynimada iyo ilahay inuu ka magan galo waxaa ilahay uu ka magan galay deynta waayo deyntu aada iyo aada bay culus tahay waa xuquuq khalqi leeyahay oo dusha kaa saaran qaanabaad iyo dulli iyo waxa weeyaan warwar iyo qofku hadduu doono inuu dee dambaabobo been u sheego ama ballan uu buriyo waxaasoo dhan bay dabada ku wadata waxaana salafka qaarkood odhan jiray maa dakala hamu dayni qalban ilaa adhaba min alcaqli maa laa yacuudu ileyh haddii warwarka deyntu qofka qalbigiisa uu galo waxaa caqligiisa uu ka kaxeeyaa inaan uba soo noqon ahaynba marka ducadani waa min jawaamic alkelim waa kelmado kooban laakiin waxyaabaha ay koobsatay aad ay u fara badan yihiin oo dhibaatooyinka nafta ku dhaca iyo kuwa badanka ku dhaca iyo kuwa khaarijka oo ka baxsan intaba waxa weeyaan ilaahay subxana watacaala in laga magan galo ayaa ay koobsanaysaa ducaau lkarb dhibaatadu qofka marka ay la soo gudboonaato ducada uu ku ducaysanaayo laa ilaaha ila allahu buu odhanaya alcadiimu allihii weynaa alxaliimu allihii ahaa mid dulqaad badan oo bimacnaa addoomuhu caasitaanka ay caasiyayaan iyo cadhaysiinta ay ka cadhaysiinayaan aanay ku kalifin inuu markiiba ku degdego inuu ciqaabo laa ilaaha ila allahu mid xaq lagu caabudaa ma jiro ilaahay mooyaane rabulcarshi carshigii rabbigiisa ahaa alcadiimu allihii weynaa laa ilaaha ila allah rabu samaawaati samooyinka rabbigood ahay wa rabulardi dhulalka rabbigood wa rabulcarshi carshigii rabbigii ahaa alkariimi carshigii waxa weeyaan wanaagsanaa marka haddii la idhaahdo alkariimu waxay noqonaysaa sifa lirab allihii markaa deeqsigaha bay noqonaysa alkariimi haddii lo sifa lilcarshi bay noqonaysa marka alkariimu in loo akriyo ayaa fiican si ay u noqoto sifa lilaahi subxaana watacaala sifo ilaahay uu leeyihi oo allihii deeqsiga ahaaye bixintiisu marnaba aanay go ahayn wayaan macnaheedu sifaadka sharafta iyo khayrka iyo fadaaishoo dhanna ku sifaysnaa allaahuma ya allahu ilaahu raxmataka naxariistaada oo qura ayaan arju rajaynaya bimacnaa cid kale dee isku hadlayn maayo weeye oo cid kale naxariis ka sugi maayo falaa takilnii ilaahu hay tala saaran ilaa nafsii naftayda oo anigii naftayda ilahu hanoo kala bixin darfata cayni ilbiriqsi in leeg oo haddaanu ilaahay sharka naftaada aanu kaa ilaalin oo adigii naftaada ilaahay subxaana watacaala uu idiin kala baxo macanaa isu kiin daayo dee waxaa dhacaysa naftu waa shar badan tahay inay ku halaagto waaslix lii ilaahw ii wanaaji shani arrinkayga kullahu dhammaantii laa ilaaha mid xaq lagu caabudaa ma jiro ilaa anta adiga mooyaane marka addoonku wuxuu leeyahy naftaydana dee iskuma hadlayn karo awood iyo xeelad aan wax ku taransado ama dhib aan iskaga difaaca ma lihin cid kale oo ilaah aan isku hadlaynayaana ma jirta adigoo qura aan isku kaa hadlaynayaa oo aan ku tala saaranayaa ilaahw arrinkayga oo dhan iyo hagaaji oo dhibkan iga saar laa ilaaha mid xaq lagu caabudaa ma jiro ilaa anta adiga mooyaane subxaanaka xumaan oo dhan baan kaa nasahayaa inii anigu kuntu waxaan ahaa min aaalimiin kuwa markaa meel ka dhaca ee arrimaha meeshoodii meel aan ahayn dhiga mid kamida baan ahy waa xadiidu sacd bin abilwaqaas waana dacwatu dinnuun nabiy llaahi yunus calayhi afdal salaati watasliim ayaa isagoo ku jira calooshii xuudka ku ducaysta oo yihi laa ilaaha ilaa anta subxaanaka inii kuntu min aaalimiin waayo karbi iyo dhibaata ayuu ku jiray waxaana rasuulku uhi lam yadcu biha rajulu muslimu fii shayin qad ila stujiiba lahu qof muslimi hadduu ku ducaysta ducadan iyadoo arrin iyo dhibaata iyo dee culays uu saaran yahay ilaahay subxaana watacaala waa ajiibaa macanaa ducadan waa ka aqbalaa siduu ilaahay u ajiibay nabiy llaahi yuunus oo uga saaray waxa weyaan dhibaatadii uu ku jiray waxaa ka mid a ducooyinka lagu ducaysto marka la dhibaataysan yahay allaahu allaahu macnuhu waa maxay yaa allaahu yaa allahu weeyi ilaahayow ilaahayow waxaa meesha markaa ku qadaran oo ku qarsoon farij canii maa bi min alkurab ilaahayow iga fay dhibaatooyinkan i haysta laa ushriku bihi u shariik yeeli maayo rabbigay shay-an shaynaba u shariik yeeli maayo marka ilaahay isan mufrada laguma xuso oo dee lama allah allah oo qura in lagu celceliye maaha oo halkan marka allahu allahu la leeyahay waxbaa u qadaran oo macnuu waxa weeye ilaahayow ilaahayow dhibaatada i haysata iga faydo oo iga dulqaad marka waa xadiidu asmaa bintu cumays rasuulka ayaa calayhi salaatu wasalaam ducadan baray oo ku yihi maku baraa kelimaad aad tidhaahdo marka karb iyo dhibaata ay kugu habsato waxaad tidhaha allahu allahu rabbi laa ushriku bihi shay-an dheh ducaau liqaa'i lcaduwi cadowga marka lala kulmo ee layska hor yimaado ducadii lagu ducaysanaya iyo wadi sulطaani mid awood iyo qudro uu wax kugu yeelayn kara leh marka di sulaan waxaa looga jeedaa man lahu yadun qaahiratu calى الnaas mid le awood markaa dadka uu ku muquuniyo ciddu doona dee uu ku dulmiyo allahuma bay odhanaysaa ya allahu ilaahayow inaa najcaluka waxaanu kaa yeelaynaa fii nuxuurihim dhuumahoodaanu kaa yeelaynaa dhuuntooda oo bimacnaa adiga ayaanu ilaahayow kaa horgeynaynaa weeye cadowgaas oo adiga ayaa aanu kaa doo kaa dalbayna aanu kaa baryaynaa cadowgaasi inaad naga difaacdo annagu awooddayada iyo xeeladayada oo qura iskagama difaaci karno wa nacuudu bika ilaah waanu kaa magan gelaynaa min shuruurihim shararkooda oo dhan baanu kaa magan gelaynaa oo sharka marka waxaa loo jamciyey dee biictibaari anwaaci oo noocyadiisa ayaa aada iyo aada waxa weeyaan u fara badan allahuma ya allahu ilaahayow anta adigu cadudii waxaa tahay ka ii kaalmeeya wa anta adigu nasiirii ka ii gargaara ayaa tahay bika kaalmadaada ayaan axuulu ay ataxarag aan ku dhaqdhaqaaqayaayo xaalad marka aan kaga guuraya xaalad kale aan ugu guurayaa wa bika adiga kaalmadaada iyo gargaarkaaga ayaan asuulu cadowga xaggiisa isu sii daynaya macnaa axmilu cala alcadow oo adiga kaalmadaada iyo de iyo nasrigaaga iyo gargaarkaaga iyo waafajintaada ayaa sabab u noqonaysa cadowga inaan xaggiisa u kaco aanoo la dagaalamayo wabika uqaatilu ilaahu kaalmadaada iyo taageeradaada ayaan cadowga kula dagaalamaya xasbuna allah ilaahay baa nagu filan marka cadow iyo cidkaa xoog weyn aada la kulanto xasbuna allah ilaahay baa nagu filan wa nicma lwakiilu mid la tala saartana ilaahay isaga ayaa u wanaagsan nebi ibraahim baa yihi markii dabka lagu tuuray nebi maxamed baa yihi calayhi salaatu wasalaam markii lagu yidhi ina annaasa qad jamacuu lakum dadkii waa isu soo kiinba haysteeno macnaa ciidan xoogan ayaa idinku soo socda marka ilaahay subxaana watacaala dee labadaba waa u gargaarayo nabiy llaahi ibraahim ilaahay waa u gargaaro dabkii buu ka baktiyey nabiy llaahi maxamedna calayhi salaatu wasalaam markuu yihi xasbuna allah wa nicma alwakiil ilaahay subxaana watacaala waa u gargaarayo cadowgii iyagoo aan markaa sooba gaadhinba magaaladii waxa weeyaan madiina ayaa halkoodaasi ay ku jabeeno ilaahay baa subxaana watacaala argagax ku tuurayo oo dib u celiyey marka waa duco aada u qiimo badan weeye waxaana marka ay tusinaysaa qofku dee marka cadow uu la kulmo inaanu awoodihiisa iyo xeeladihiisa oo qura aanu isku halayne mar walba uu xusuusto allah subxaana watacaala oo ilaahay uu xuso oo ilaahay uu baryo oo ilaahay arrinkiisa iyo taladiisa u dhiibto ducaau man mid ducadii uu ku ducaysanaya khaafa ka baqday dulma sulطaani sulطaanka ama xaakimka dulmigiisa ka baqday wuxuu odhan allahuma ya allahu raba asamaawaati samooyinka rabbigooda waa sabciya toddobada o rab alcarshi carshigii rabbigiiyo alcadiimi ee weynaa kun li aniga ii noqo jaaran mid waxa weeyaan magan geliya oo min fulaan ibni fulaan iga magan geliya marka magaciisi da ayuu sheegaya suldaankaa uu ka baqanaya inuu dhibaateeyo u dulmiyo wa axzaabihi iyo xulafadiisa oo min khalaa'iqika khalqigaa kamida an yafruta calaya ilaah waxaan kaa magan gelayaa inuu aniga waxa weeyaan igu soo degdego oo dee dhibkiisa uu igula soo degdego an yafruta calaya aniga inuu igu soo degdego axadun axad oo minhum iyaga kamidi xaakimka iyo dee acwaantiisa iyo ciidamadiisu aw yadqaama inuu igu xadgudbo oo dee xumaan iyo dhibaato xadka dhaaftay uu igu sameeyo caza waxaa awood iyo sharaf iyo ilaashanaanba iska leh jaaruka kaadiga ku magan gala wajalla ilaahay waxaa weynaaday hana hanaa-uka ammaantaada walaa ilaaha mid xaq lagu caabudaa ma jiro ilaa anta adiga mooyaane waxaa kaloo odhanaya allahu akbar ilaahay baa weyn oo cid walba ka weyn suldaankan iyo xaakimkan iyo cid walba ilahay baa subxana wa tacaala ka weyn allahu acazu ilaahay baa ka awood badan oo ka sharaf badan min khalqihi jamiican khalqigiisa oo dhan allahu acazu ilaahay baa ka awood iyo muquunin iyo sharaf badan mima akhaaf ciddan aan ka baqaayo wa axdaru oo aan ka digtoonahay acuudu biاllaah ilaahay baan magan gelaya aladii allahaasoo laa ilaaha mid xaq lagu caabuda aanu jirin ilaa huwa isaga mooyaane almumsiku allaha ayaa asamaawaati sabci samooyinkii toddobada ahaa an yaqacna inay kusoo dhacaan ka haya cala alardi dhulka ay kusoo dhacaan ilaa biidnihi marka isaguo ogolaado mooyaane oo maalinta ilaahay uu fasaxeede qiyaamuhu dhaco danba waa usoo daadan doonaa min shari cabdika baan kaa magan gelayaa ilaahayow addoonkaaga sharkiisa fulaanin hebel ah wa junuudihi iyo ciidamadiisa iyo wa atbaacihi iyo dadka isaga taageerayaashiisa iyo wa ashyaacihi kuwa isaga shiica u ah bimacnaa isaga taageera min aljini ee jinka ka mid iyo walinsi insiga allaahuma ya allahu ilaahay kun li aniga inoqo jaaran mid iga magan geliya min sharihim sharkooda jalla hanaauka ammaantaada ayaa weynaatay wacaza jaaruka waxaa cizo iyo sharaf iyo ilaashanaanba helay ka adiga ku magan gala watabaaraka waxaa barako badnaaday ismuka magacaag walaa ilaaha mid xaq lagu caabudaa ma jira hayrukaan adiga ahayn halaaa maraad saddex jeer buu saa odhanaya marka ducadani maa xadiid marfuuca oo rasuulka calayhi salaatu wasalaam laga soo wariyey ee waa duco uu ku ducaystay saxaabiga la idhaahdo cabdullaahi bni cabaasin radia allahu canh marka waa la iskaga ducaysan karaa iyadoo rasuulka calayhi salaatu wasalaam aan loo tiirinahayn waayo dee duco markaa tawqiifiya maaha adducaau cala alcaduwi habaarka cadowga la habaaraayo waxaa la odhanaya allahuma ilaahw munzila alkitaab allah kutubta oo dhan soo dejiyo ama kitaabka qur-aankaa ayaa si gaara looga jeedaa sariica alxisaab allah xisaabtiisu ay deg degi tahayo oo khalqigaas o dhan xisaabinaaya haddana aanay markaa wakti iyo hawltoona ku qaadanahay ihzim ilaxzaab ilaahu xulafada jebi allahuma hazimhum ilaahay ow jebi wazalzilhum ilaahay ow gilgil cadowga oo dhibaatooyin markaa dhaqdhaqaajiya oo luxa ilaahay ow ku sallid marka ilahi waxaa loogu tawasulay afcaashiisa ay ka mid tahay inuu kitaabka soo dejiyey in xisaabintiisu ay deg deg tahay waxaana la weydiistay cadowga inuu jebiyo ilaahay subxaana watacaala oo ku salido waxyaaba cadowga gilgila oo baqa iyo argagax waxa weeyaan ku tuura sidii dhacday fii gazwati alaxzaab wakafa allahu lmuminiina alqitaal ilaahay baa jebiyey axzaabtii markii rasuulku calayh salaatu wasalaam sidan uu ku ducaystay iyadoo muslimiintu aanay la dagaalaminba ilaahay baa ruux iyo argagax ku tuuray iyagoo markaa faramaran ayaanay noqdeen muslimiintin inaa dhib badan aan u geysan maa yaquulu wuxuu odhanaya man khaafa qofka ka baqda qowman dad qofka ka baqda ama rag ha noqdeen ama dumar ha noqdaane wuxuu odhan allahuma kfinihim ilaahu igaga filow bimaa shita waxa aada doonto marka ducadani waxay ku soo aroortay qisadii inankii iyo raahibkii iyo boqorkii ee mashhuurka ahayd mar kastoo boqorku u dhiibo kuwa inankaa yar kasoo takhalusa maruu buur saaray iyo maruu badda u kaxeeyeyba allahuma kfinihim bima shita bui ilahayna waa kaga filaaday isna waa badbaadayey kuwii loo dhiibayna waa halaagsanayey iyadoo xadiid suhaybaana ducadani waa soo aroortay allahuma kfinihim ay ixfidnii waxminii minhum ilah waxaad igaga ilaalisaa od igaga xifdidaa iyaga bima shita waxaad doonta ilahu ku sali ciidamadaadu aad bay u fara badan yihiin ducaau man ducada uu ku ducaysanaya kii asaabahu uu ku dhacay shakun shaki fi liimaani iimaankii uu ka shakiyey wasaawistii shaydaanka ayaa waxay gaadhsiisay heer uu ka shakiyo ilaahay jiritaankiisa ama iimaankii uu ka shakiyo ashyaadii ay waajibka ahayd in la rumeeyo yastaciidu bilah horta ilahay buu magan gelaya de acuudu bilahi buu odhanaya yantahi waana ka istaagaya ka hadhaya cama shaka fiih shayga uu ka shaki macnaa shakigii sii wadwadi maayo waa inuu qalbigiisa uu ka leexiyo uu ka jeediyo yaquulu waxaanu odhanayaa aamantu biاllaah ilaahay baan rumeeyey iyo wa rusulihi rusushiisa ayaan rumeeyey saddexa arrimood buu la imanaya ilaahay waa inuu magan galo waa in khawaatirta waxyaaba wasaawistae qalbigiisa kusoo dhacayana waa inuu qalbigiisa ka jeediyo waa inuu markaa naftana u sheego inuu yahay qof muumin biاllaahi wa rasuliha shaydaanka laftiisana u maqashiiyo si aanu ugu soo logoyn yaqro waxaanu akriya qowlahu tacaala hadalka ilaahay uu yihi huwa alawalu ilaahay waa ka waa ka horeeyey walaakhiru waa ka dambeeya cid ka horeysa ma jirto cid ka dambeysaana ma jirto waظaahiru ilaahay subxaana watacaala waa ka sareeya wاlbaطinu waa ka qarsoona dee addoomuhu aanay arkahayn wa huwa ilaahay bikuli shayin shay walba caliimun mid og weeye marka in aayaadkan la akriyaa rasuulka calayhi الsalaatu wasalaam kama aanay soo aroorin lakin waxay ka soo aroortay saxaabiga ha cabdillahi bni cabaas in aayaadkani markaa ay dawo ka noqon karaan shakiga waayo ilaahay bu subxaana watacaala qofku uu xusuusanayaa sifaadkiisii iyo magacyadiisii wax ka midin aayadda waa ku sugan yihin ducaau qadaa'i dayni daynta markaa adoonku uu rabo inuu ilaahay uu ka gudo ducadii uu ku ducaysanayay wuxuuna allahuma ya allahu ilahi ikfinii igu kaafi bixalaalika xalaashaada can xaraamika xaaraantaada mid kaga kaaftooma iga dhig waagninii igu ganiyeel bifadlika fadligaaga caman siwaaka cidda kaa soo hadha waxa u yimi cali bin abi aalib nin addoona oo sayidkiisii kula heshiiyey inuu isfurto oo lacag da u iska bixiyey adduun markaa cali buu ihi kaalme cali baa marka wuxuu ihi maku baraa kelimaad uu rasuulku ibaray calayhi salaatu wasalaam oo haddii buur oo kale ay dushaada ahaan lahayd buur dayni ilaahay subxana watacaala uu kaa gudaayo deetana kelimaadkan ayuu u sheegay manaa buur dhan oo dayni haddii dushaada ay ahaan lahayd oo ad aada ku ducaysato ducadan oo ilaahay subxana watacaala uu ka aqbalo ilaahay subxana watacaala waa kaa gudaya allahuma ya allahu ilah inii acuudu bika waxaan kaa magan gelayaa min alhami warwarki iyo walxasan iyo xaaladaha adag ama walxusni iyo murugada walcajzi baan kaa magan gelayaa dacfiga iyo walkasal caajisnimada walbukli iyo waljubn iyo wadalci dayn wadalci dayn daynta waxa weeyaan qalooceeda iyo culayskeeda iyo wakalabat rijaal raggu inay iga xoog ronaadaan marka hore ayaa ducadan inoo soo martay shaahidkeed bay ku jiraan waxa wey wadalci dayn daynta qallowceeda iyo culayskeeda inuu qofku ilahay uu ka magan galo dee waxaana taasi ay ku suureysaa in dayntii ilaahay subxana watacaala uu ka gudo cid markaa ka bixisa ilaahay u sakiro amaba isagaba ilaahay subxaana watacaala uu siiyo wax waxa weeyaan daynta uu iskaga bixiyo ducaaul waswasati waswaaskii ducada lagaga ducaysto fi salaati salaada dhexdeeda qofka ku ku helaayey iyo walqiraati qiraada qur-aanka uu akriyaayo dhexdiisa waxa wey dhexdeeda ku helaayey walaa shaka shaydaanku addoonka ka tegi maayo xataa hadduu cibaadada galo waa waswaasinayaa waa mashquulinayaa khushuucda ayaa uu ka tagsiinaya wuxuu odhanaya acuudu billahi buu odhanaya min ashayطaani الrajiim watfu tuf buu yihi calaa yasaarika dhinacaaga bidixna saddex jeer u tuf acuudu billahi min ashayطaani الrajiim intaad tiraahdo halaaa waa xadiidu cuثmaan bn abi اlcaas waxaanuu cuثmaan rasuulka uga soo ashkatooday wuxuu yihi qad xaala beynii wa beyna salaati wa qiraatii ina shayطaana qad xaala beynii wa beyna salaati wa qiraatii yulabisuha calay waxaa aniga iyo salaadaydii iyo dee qur-aankan akriyana kala dhex gelaya shaydaan wuu iska kala dhex gelinaya waxaan akriyay waxaan tukadayba garan maayo markaasaa rasuulku uhi dalika shayطaan yuqaalu lahu khinzib waa shaydaan khinzib la idhaahdo faida axsastahu fatacawad biاllahi minhu waطful calaa yasaarika halaaan marka aad dareento ilaahay ka magan galo dhinacaaga bidixna saddex jeer u tuf saxaabigu wuxuu uhi sidii ayaan yeelay faadhabahu اllahu canii ilaahay baa iga kaxeeyey markaan ilaahay subxana watacaala aan ka magan galay haddii marka qofku salaadii ku jiriya haddii kale oo qur-aan u akriya labadaba saasuu sameynay waayo saxaabigu wuxuu ka ashkatooday in salaadii iyo iyo dee qura- qur-aanka akrintiisii labadaba shaydaanku uu waswaas kaga furaayo ducaau man mid ducaduu ku ducaysanayey istascab caleyhi amrun arrini ay ku adkaatay arrin markaa fiican uu doonayay inuu sameeyo allaahuma ba ohanaya ilaahu laa sahla wax fududi ma jiro ilaa maa jacalta waxaad ka dhigtay mooyaane sahlan mid fudud wa anta adiguna tajcal waad ka dhigtaa alxasna arrimaha culus idaa shi'ta markaad doonto sahlan wax fudud ayaad ka dhigtaa marka ilahi arrin arrinkan iga fududee weyi ilaahi subxana watacaala marka hore ku ammaanaya inuu arrimaha fududeeyo waxaana ku jirta dee inuu ilaahay weydiisanayo inuu arrinkan uu fududeeyo maa yaquulu wuxuu odhanayo yafcal uu samaynayo man adnaba qofka dembaaba denban oo macsiya ay ka dhacdo intaana waa dhacaysaaye maa min cabdin bu uhi rasuulku calayhi salaatu wasalaam ma jira addoon yudnibu dembaabaya demban oo fa yuxsinu wanaajinaya aطuhuura tahaaro qaadashada meydhasho iyo weyso uma dabeetana yaquumu kacayo fa yusalii tukanaya rakcatayn uma dabeetana yastakfiru llah ilaahay dembi dhaaf weydiisanaya ilaa hadduu jirana gafara allahu lahu ilaahay baa subxana watacaala u dembi dhaafo marka addoonku haddii waxa weeyaan uu dembi uu ku dhaco oo uu ilaahay subxaana watacaala u tukado oo cibaadada uu ka horeysiiyo towbada iyo dembi dhaafka u ilaahay weydiisanayo kadibna ilahay dembi dhaaf weydiisto waxa uu rasuulku alayh الsalaatu wasalaam tilmaamay inuu ilaahay subxana watacaala uu dembi dhaafaayo ducaau طarطi shayطaan shaydaanka ducadii lagu eryaaye wey oo wasaawisihi wasaawistiisana lagu eryaayey ducadaasi waa maxay waa alisticaadaةu bilah ilahay laga magan galo minhu shaydaanka acuudu bilahi min الshayطaan الrajiim uu yidhaahdo qofku ilahay baa hi waqul rabi acuudu bika min hamazaati الshayaaطiin waacuudu bika rabi an yaxduruun alaadaanu baa kamida waxyaabaha shaydaanka lagu eriyo oo haddii shayaadiintu qofka meel ay u galaan oo had iyo jeer aaladii ay dhibaateynayaan ama ay istusayaan ama ay ku qaylinayaan ama ay u hanjabayaan waa inuu ku eedaamo wey oo waxaa dhacday axadu saxaaba sida muslim warinaayo ayaa inankiisii uu tegey waxaanuu markaa sheegay beer beerahay madiine kamida markuu agmarayo halka had iyo jeer aale in looga yeedho lagaga dhadhawaaqo in halkaa looga yeedho looga dhawaaqo si loo baqogeliyo marka waxa uu ku yihi ku eedaan oo xadiidkan uu rasuulku calayhi salaatu wasalaam tilmaamay in marka la eedaamo shaydaanku uu ordo oo eedaanka aan u adkaysan karina uu ka cararo ilaa uu gaadho masaafo aan uu eedaanka ka maq lahayn xadiidka ayaa saxaabadu taa ay u daliishadeen haddii qof markaa uu galo dee jinkuna waa lagu eedaami karaa al adkaaru baa ka mid a waxyaabaha shaydaanka lagu eriyo iyo wasaawistiisaba adkaarta faraha badan wa qiraaءaة اqur'aan iyo qur-aanka in la akriyo gaar ahaan suuraة الbaqرة rasuulku عalayه الsalaaةu wasalاam wuxu uhi laa tajcaluu buyuutakum maqaabir ina الshayطaana yanfiru min albeyt aladi tuqrأ fiihi suuraة الbaqرة shaydaanku waa ka cararaa guriga lagu akriyo suuraة الbaqرة adkaartuna de waa kuwa faraha badan ayna soo maray iyo kuwa inoo harsanba adducaau ducada uu ku ducaysanaya addoonku xiinamaa yaqacu markuu dhaco maa laa yardaahu waxaanu raalli ka ahayn oanu jeclayn aw quliba calaa amrihi ama arrinkiisii laga qaalib noqdo oo sidii uu doonayay si aan ahayn arrintu ay u dhacdo wuxuu odhanayaa qadaru llaahi ay haada kani qadaru llah waa sidii ilaahay uu qadaray wamaa shaaa facala ilaahayna waxa uu doono ayuu sameeya xadiidka muslim warinaya ayay ku timi rasuulku marka hore wayna faray wixiina anfacaya adduun iyo akhiraba inaynu ku dadaalno awooddeena inaynu isku hadlayne ilaah aynu kaalmaysano cajzigana inaynu iska ilaalino haddii ay wax inugu dhacaan oo arrintu sidayna doonayn ay u dhici weydana inaynan odhan haddaan sidaa yeeli laha sidanay noqon lahayd laakiin nafta aynu qadarka xusuusino in mar walba arrintu sidan ay u dhici lahayd o aynu idhaahno qadar ullaahi wamaa shaaa facala marka qadar llahi hadii la ay hada qadar llah qadar allahuna waa la odhan karaa ay hada amra ilahay baa sidan qadaray wamaa shaaa facala markaa taasi warwarkii iyo dee murugadii iyo culayskii arrintaa sidii la rabay udhici weyday addoonka ay ku keeni lahayd ayaa addoonka waxa weyaan ay ka biinaysaa tahniyat lmawluudi lahu ka ilmo u dhashay wixii lagu tahniyadeynayay wa jawaabuhu iyo jawaabtii isagu u jawaabayey qofka taaniyadeeya marka waxaa lagu odhanaya qofkii ilmo u dhashay baaraka allahu laka ilaahay kuu barakeeyo fi lmawhuubi laka kan lagu hibeeyey ilaahay uu ku hibeeyey waayo waladku waa hiba min allah yahabu liman yashaau inaathan waan yahabu liman yashaau dukuur aw yuzawijuhum dukraana wainaatha wayajcalu man yashaau caqiima wa shakarta ilaahay kaa dhigo mid u mahadnaqa alwaahiba allihii kuu hibeeyey oo ha lagu waafajiya inaad u mahadnaqdo allihii kuu hibeeyey wa balaga ilmahan inaha gaadha ashuddahu manaa waktigii awood awoodda jir ahaaneed iyo tacaqli ahaaneed baa u dhamaystirmaysa oo ilahay bimacnaa cumriga ha ku arzaaqa wey waa soo barbaar halka laga idhaahdo warusiqta birahu samafalkiisana ha lagugu arsaaqo oo ilmo kuu samafalay ilahay ha kaaga dhigo oo ilahay caaqiyaanu kaaga dhigin ila adii kale waa dhibaato kuusoo korodhay wayaruddu caleyhi wuxuu ugu jawaabaya almuhana u kala tahniyadeeyena waa u jawaabaya fayaquulu wuxuu odhanaya baaraka allahu laka ilahay ha kuu barakeeyo yanaa wax kastoo aada haysataba baaraka caleyka ilahay dushaadana barakaha ka yeelo wajazaaka allahu khayra ilaahay ducada ad ii ducaysa iyo tahniyadda khayra kaaga abaalmariyo warasaqaka allahu ilahay ha kugu arsaaqo milahu ilmaha ad igu ducaysay oo kale waajzala ilaahay ha kuu weyneeyo hawaabaka yanaa abaalmarintaada marka ma xadiid rasuula ka soo arooray calayh isalaatu wasalaam tahniyada iyo ducada noocani xataa saxaabada kama soo aroorin xasan lbasri ayaa arintani ay ka soo aroortay oo nin baa u yimi nacam nin baa xasan lbasri u yimi iyadoo uu la joogo nin uu inan u dhashay markaasaa wuxuu ku yihi isagoo ninkaa tahniyadeynaya yuhaniuka alfaris ama yuhanika alfarisu markaasa xasan albasri wuxu uhi ma yudrika farisun huwa aw ximaar inuu noqon doono faris iyo inuu ximaar noqon doono war baad ka haysaa buuri qul waxaad tidhaahdaa ducadanu markaas uu u sheegay marka marfuucna ma aha hataa cani saxaaba lagama soo warin marka waa duca dee iska iska sii daysan oo maaha duca tawqiifiya oo alfaadeeda sidan laguma xifdinaayo calaa kuli xaal waxaa dee laga qaadanaya inay salafa ka soo aroortay qofka markuu ilmo u dhasho dee inay ku tahniyadeyn jireen oo ay markaa una ducayn jireen maa yucawadu bihi waxaa la magan gelinaayo alawlaadu caruurtii caruurta marka ilaahay la magan gelinaayo bimacnaa kelimaadka la isticmaalayo oo caruurtu maadaama iyagu adkaarta aanay inta badan xifdihi karin gaaraan markay yaryar yihiin waa in qofka weynu u duceeyo ilaahay uu magan geliye caruurta ilaahay magan uuga dhigo kaana rasuul llahi salى اllahu alayhi wasalam rasuulka ilahi wuxua yucawidu mid magan geliya alxasana wاlxusein ilahay buu magan uga dhigi jiray radia allahu canhuma wuxuu odhan jiray uciidukumaa waxaan labadiinan idin magan gelinaya bikalimaati illahi ilahay kalimaadkiisa attaamati a kuwa dhamaystiran oo ilahay kalimaadkiisa dee magacyadiisi iyo sifaatkiisa iyo intu waa soo gudagelaysa ilahay kalaamkiisu dana makhluuq maahe waa la magan geli karaa tamaamkiiyo dhamaystiranka ay ku sifaysan yihiinna de waa hadday wer yihiinna waa run hadday xukum yihiinna waa cadaalad min kuli shayطaanin shaydaan kaste ayaan idinka magan gelinaya inuu shaydaan idin dureeyo ama wax idin yeelo wahaamatin iyo xayawaan kasta oo wax qaniina oo sun leh sida hangaralihii iyo abeesadii iyo maskii iyo de waxyaabaha lamida wa min kuli caynin il kaste ayaan ilaahay kalimaadkiisa idinka magan gelinaya oo laamatin ah mid dadka dhibaato u geysata macanaa dee dadka qaarkood ayaa arwaaxdooda ti arwaax shariira oo wax dhiba si dadka qaarkoodba gacmahooda iyo jidhkooda ay wax ugu dhibaan marka dadka noocaas iyo dee indhahooda dadka wax ku yeeleeya ama ruuxdoodu ay dadka wax yeeleyso ayaan ilaahay kalimaadkiisa aan idinka magan gelinaya wey waa duca muhima oo ilmuhu marka uu dhasho ay tahay in loo akriyo iyo iyo marka uu yar yahayba oo ilaahay subxana watacaala magan looga dhigo ilahay ciddii magan looga dhigaana dayacbi mayso adducaau ducadii lilmariidi qofka buka loo ducaynaayey fii ciyaadatihi marka lasoo booqdo laa ba'sa baa lagu odhanaya laa ba'sa caleyk dhib ma leh macanaa qofka waxaa loo dhisayaa niyadaa loo dhisayaa oo aadaabtaasi waxay kamid tahay min aadaabi ciyaadati lmariid oo maaha qofkii lo wallahi halis baad ku jirtaa xanuunka inaad ka kici doonto wallahi ilaahay ba og kanoo kale lagama kaco hebel buu ku dhacayo in badanba muu sii nooleyn haddaad saa tiraa qofkii qalbigaad ka dilaysaayo xanuun kale ayaad ku ridaysaa marad nafsaaniya waa inaad tiraa laa ba's macanaa wax dhibi kugu dhici mayso oo wax dhiba la kulmi maysid ilahi baa subxana watacaala ku shaafihi doona tahuurun daahirin dembiga laga daahirin weye dembigani xanuunkani ay hadal maradu xanuunkani tahuurun weeyi waa mid dembiga lagaaga daahirinayo lagaaga maydhayo in sha allah ilaahi subxaana watacaala haddii uu doono marka in sha allah waa jumla ducaa'iya o ilaahay subxaana watacaala sidaasi ayuu arinka ka dhigi doonaa weeyaan macnuhu as'al llaha ilahay waxaa weydiisanaya alcadiimi allaha weyn rab alcarshi carshigii rabbigii alcadiimi carshigii weynaa an yashfiyaka inuu ku shaafiyo oo xanuunka uu kaa kaxeeyo sabca maraat toddoba jeer ayuu sidaa odhanaya waxaanu rasuulku yihi calayhi salaatu wasalaam qofka qof muslima oo xanuunsanaya markaa qofka muslimkee soo booqda qof xanuunsanaya oo weli ajashiisii dee aan la gaadhin toddoba jeer sidaa ugu duceeya ilaahi subxaana watacaala waa shaafiya oo xanuunkaasi waa ka kaxeeya haddii ajale ay u laaban tahay weyi fadlu ciyaadati lmariid qofka buka booqashadiisa fadliga laga helaayo waxa ay ka mid tahay macanaa dadka muslimiinta walaaltinimada ka dhaxaysa marka ay xanuunsadaan ay bukoodaan inay soo booqdaan oo qofku de marka wuxuu ogaanaya inuu leeyahay walaalo marka uu dhibaataysan yahay marka kaleba ka warhaya qaala salى اllahu alayhi wasalam rasuulku wuxu uhi idaa caada rajulu ninku hadduu soo booqdo akhaahu muslim gabadhina waa lamiduni walaalkiisa muslimkaa mashaa wuxuu dhex socdaa intaa uu kusii socdo fii khilaafati اljana midhihii jannada ayuu dhex socdaa gurashadooda xataa yejlisa ilaa qofkii uu gaadhayo oo uu fadhiisanaayo faidaa jalasa markuu fadhiistana hamaratu waxaa daboosha araxmatu ilaahay naxariistiisa ayaa kusoo degta fain kaana kadwatan haddii waktigu subaxnimo uu yahay sallaa calayhi waxaa ku salliya bimacnaa u duceeya sabcuuna alfa malakin toddobaatan kun oo malag xataa yumsiya ilaa uu galabnimada gaadhayo wain kaana masaan haddii waktigu galabnimo uu yahayna sallaa caleyhi waxaa u duceeya sabcuuna alfa malakin toddobaatan kun oo malag xataa yusbixa ilaa waagu u baryahayo marka fadaail kaloo fara badan ee axaadiida kusoo aroortay oo imaam annawowi raximah llahu tacala kitaabka riyaad saalixiinka uu ku sheego waxaanay kamid tahay xuquuqda dadka muslimiinta ahi ay isku leeyihin waxyaabaha la isku jeclaado ee quluubta isu soo dhaweeya ayaana ciyaadatulmariid ay kamid tahay ducaa lmariidi qofkii bukay ducadiisa alladii kaasoo ya-isa ka quustay min xayaatihi noloshiisa oo isli nololay kuuma laabna muxuu ku ducaysanaya wuxuuhi allahuma akfir lii ilaahay dembigeyga dhaaf warxamnii ii naxariiso wa alxiqnii ilaahay u haleeshii birafiiqi laclaa rafiiqa sare rafiiqa sare waayo rafiiqa sare dee waa nebiyada iyo sidiiqiinta iyo shuhaadada iyo saalixiinta ilahay u yihi waxasuna ulaaika rafiiqa waxaa kaloo arafiiq laclaa ilahay baa subxaana watacaala looga jeedaa waxaa kaloo yihi waxaa looga jeedaa aljanna ayaa looga jeedaa jacala الnabiyu salى اllahu alayhi wasalam rasuulku waxa uu bilaabay oo uu guda galay cinda mowtihi markii uu dhimanayey yudkilu inuu geliyo yadayhi labadiisa gacmood fi lmaai biya fa yamsaxu bihima uu ku masaxo wajahahu wejigiisa markaa biyuhu dee waa xumad jabin weeye waxaana ay kamid yihiin cilaajaadka iyo dawooyinka wayaquulu wuxuu lahaa laa ilaaha ila اllah ina lilmowti sakaraat ina sakaraatin xaalado adag oo shadiida ayaa lilmowti geerida u sugan marka rasuulka alayh الsalaatu wasalaam sakaraatulmowtku inuu aada ugu daraa ayaa xadiidku inoo tilmaamaya waxaana ilaahay subxaana watacaala sidaas uu xukumay si rasuulka darajadiisu ay waxa weeyaan u sareyso laa ilaaha ila اllah marka sidaas oo kale qofkuna waa inuu yidhaahdo oo laa ilaaha ila اllah uu ku dadaalo markuu israa nololay kuuma laabo qaala jacala nabiyu jacala nabiyu salى اllahu alayh wasalam rasuulku waxa uu bilaabay cinda mowtihi markii uu dhimanayay yudkilu inuu geliyo yadayhi labadiisa gacmood filmaayi biya wayamsaxu bihima wuxuu ku masaxaayey wajahahu wejigiisa si uu xumadda isaga biiyo wayaquulu wuxuu lahaa laa ilaaha ila اllah ina lilmowti geerida waxa u sugnaaday sakaraatin ay shadaa'ida yanaa adeyg iyo dhibaato ayaa geeridu ay leedahay waxaana ilaahay subxaana watacaala uu sakaraatulmowtka rasuulka ugu adkeeyey si darajo sare rasuulku calayhi salaatu wasalaam arrintaasi uu ugu helo laa ilaaha ila اllah buu odhanaya wallahu akbaru laa ilaaha ila اllah waxdahu laa ilaaha ila اllah waxdahu laa shariika lah laa ilaaha ila اllah lahu lmulku walahu alxamdu laa ilaaha ila اllahu walaa xawla xeeladi ma jirto walaa quwata awoodina ma jirto ila biاllah ilahay kaalmadiisa subxaana watacaala in la helo mooyaane marka waxaad aragtaa adkaarta qofku marka uu isiraha nololay kuma laabna ama alayle naftu waa kaa baxaysaa ay tahay in la akriyo inay yihiin adkaar tawxiidka uu ku badan yahay si waxa weyaan qofku tawxiidka ugu dhinto talqiin almuxtadir qofkii geeridu ay kusoo xaadirtay lasyiri naftu waa ka gurmaysaa laqinistii loo laqinay macnaa afka loogu ridaayey tawxiidka man kaana qofka uu ahaado aakhiru kalaami hadalkiisa u dambeeya laa ilaaha ila اllah dakhala aljanna jannada ayuu galaa marka waa laa ilaaha ila اllah uu macnaheeda garanayey oo caqiideysnaa oo muqtadaheeda uu ku dhaqmaayey maaha qowlu laa ilaaha ila اllah oo qura inuu afka ka idhaahdo qura maaha isagoona aaminsanayn waxaa kaloo markaa dee la socoto shahaadada qeybteeda labaad haddii laa ilaha ila اllah la sheego maxamedun rasuul lahina waa la socotaa rasuulkuna wuxuu yihi alayhi الsalaatu wasalaam laqinuu mowtaakum laa ilaaha ila اllah kuwa marka aad isleediin waa dhimanayaanoo nolol uma laabna laa ilaha ila اlah u laqina oo bimacnaa afka ugu rida waana la amraya oo qul laa ilaha ila اlah baa la odhanaya haddii markaa mar uu yidhahdana waa laiska daynaya dee lagu celcelin maayo waxaa dhici karta qofku xaalad adag buu ku jiraaye inay naftiisu ay dhibsato waxba odhan mayne naga daaya marka dambe uu yidhaaho deetana khaatimo xumo sabab loogu noqdo marka mar hadduu hal mar yidhaahdo waa in la iska daayo haddii hadal kale wuxuu ka dambaysiiyo ayaa loogu celinaya bay dhah ahlucilmigu raxmat ullahi calayhim wsala allahu calaa nabiyina maxamed wcala alihi wasaxbih wasalama tasliima kaiira